كانت مشروعات بدل ما سنتين هو حفلة هو هو ولا يفتكر طبعا ولا يعني أصلا قاعد بدل ما سنتين halkan maanta wasaaradda maaliyadda wasiir ahaan iyo nin kamid wasaaradda aanu nimid waxaan u nimid guddi golaha guurtida ah oo guddoomiya sale baan u saaray oo xoogun ka doonaysa waxyaabaha qaarkood ku saabsan wasaaradda maaliyadda iyo waxyaaba kalaba si ay noo waraystaan markaa saasaan runtii ku nimid waraysi iyo talooyin badan baan runtii kala qaadanay oo ku saabsanaa guud ahaan cashuuraha kala duwan ee wasaaradda maaliyaddu qaado saaad ka war haysaan miidiyaha iyo saxaafaduba ay ka warhayso markii aan warbixinaynay sanadka wasaaradda maaliyaddu ay warbixinaysay miisaaniyadda ku talagalka two thousand fourteenka waxaanu sheegnay in cashuuraha dalka laga qaadayay intooda badan aanu hoos wada dhignay waxaanu xusnay oonu sheegnay iminkana runtii aan ku celinayaa meelo badan oo dakli naga soo geli jiray oo wasaaradda maaliyadda yani maaliyadii ka soo geli jirtay annagoo dadka iyo dalka u turayna inaanu cashuurahaasi joojinay oonu bilaas ka dhignay waxaa kamid a waxalaaliya waxaa la xidhiidhaa biyo dadka ceelasha keenaya hiigaga keenaya cashuuraa laga qaadi jiray lacag adag baa laga qaadi jiray lacag badan baa laga qaadi jiray qofka maanta ceel soo dejiya riigga lagu qodo biyaha soo dejiya bilaash wey oo yaraata wax lacag laga qaadi maayo sida oo kale waxalaaliya wixii beera la xidhiidha iyagana bilaash baanu ka dhignay hadday tahay cagaf hadday tahay wax kasta oo beer lagu qodayo waxalaaliya waxa kalluumaysi la xidhiidha waxaanu ka dhignay iyagana cashuurihii laga qaadayey waa la nimay waxalaaliya wixii la xidhiidha ilaa afar wasaaradood oo kala duwan oon ahayn qalabka ay wasaaraduhu la soo degayaan ee aad qalabka ay shacbi shicibku la soo degayaan cashuurtii ku waajibaysa oo dhan dhammaantood runtii waanu yaraynay ama waanu joojinay oo waa runtii la baabiyey sidaas lamida waxyaaba badan runtii cashuurooda hoos loo dhigay arrinta maalinta dhaweyn cabashadu runtii ka jirtay magaalada hargeysa ee booyadaha ah waa xeer la xidhiira wadooyinka oo saad la socotaan miidiyuhu xoog baad la socoteen xeerkaasi golaha wakiilada ayaa ansixiyey booyaduhu si khaasa ugumay xusnayn xeerka waxay ku xusnaayeen wadooyinka hadday tahay baabuurta waaweyn iyo baabuurta yaryar iyo hadday tahay xoolaha nool oo iyaga la soo runtii cashuur lagu waajibiyey qadar fogey lacaga oo lacagtaas ay noqonayso mid wadooyinka wax laga qabto waad ogtihiin oo adduunyada wadooyinka marka la dhisayo wadooyinku lacag aad u badan aad u badan bay u baahan yihiin waxaa loo yaqaana infrastructureka adduunyada wadamada la xisaabsan yahay dee mucaawadooyin dawliya lagu qabtaa oo lagu dhisaa halka kilomitr ee wada ee hala sameyn la yidhahdaa lacag ka badan boqol kun oo dollar buu u baahan yahay marka wadooyinku waa shay runtii yani dee noloshiina waday u baahan tahay saasi lamidana wadadiina waa runtii shay qaali ah cashuurta la xidhiidaysay ama wadooyinka la xidhiidaysay runtii waad ogeydeen oo dee dood buka yeeshay golaha wakiilada asixiyey si khaasana booyadaha umay huseynaynin dee meelo badan oo kala duwan bay ayay mataqaanaa huseynayey xeerkaas wuxuu dhaqan galay afar iyo labaatankii bishii sagaalaad labada kun iyo saddex iyo tobanka meelo badanna oo xilligaa laga bilaabana way bixiyeen lacagihii laga doonayay sida xoolihii noolaa iyo baabuurta yar wixii lamid a laakiin gaadiidka ay ka mid yihiin booyaduhu iyagu waxay ku shaqeynayeen liisankoodii hore oo malaha marka iminka january gaadho ayuunbaa hawshaasi dhaqangalkeeda iyaga xaggooda ay ka ahayd marka xogay culays ay dareemeen cabashooyin baa runtii ka yimid ee cabashooyinkaa ka yimidna si guud runtii dee meel walba cabasho way taalaay in si gaara loola eego oo wixii suurtagala la eego laakiin dee haddaan dadkeenu cashuurta aanay bixin oo qofku yani qofna waxba kama go-aan wux iska gooye mooyaane aan la iska goynin oo qofku aanay noqon naftaada ka qaado naftaada u qaad yani wax inuu hirgelaya run ahaantii ma jiro marka in laisku kaashado guud ahaan dalka horumarkiisa in laisku kaashado guud ahaan cashuuraha bixintooda in laisku kaashado guud ahaan si dakligan kor ugu kici lahaa arrin waajiba wey waxaan runtii halkan ka saxaya oon jecelahay inay dadku xoogu fahmaan saddexdaas sannadood xukuumadda kulmi jirtay cashuur la dhimo mooyaane cashuur cashuur la kordhiye ma jirto marka laga tegi waayo waxyaabaha marmar xeer as waajibinayo oo qadarka ka soo baxaya wax kooban uu yahay hadda masalan xeerkaa wadooyinku waxa uu waajibinayo waa wax si gaara waddo loogu qabanayo mushaharna lagu bixin maayo ciidan mushahar golayaal lagu bixin maayo wax kale lagu wadadaas si toos wax lagu qabo waddadiina yaa u baahan cidda koowaad ubaahanaysa waa gaadiidleyda wey waa ninka booyada wata waa baabuurka weyn qofka wata waa baabuurka yar qofka wata iyo wixii lamid a waa idinka maanta arkay wadadii hargeysa belbele isku xilaysay halka ay maraysay si yani wanaajinteedii lacag baa runtii ku haysa marka runtii dadka yidhaahda wuxuun baa la kordhiy wax ho boqol kiiba boqol hoos baa loo dhigay cashuuraha dunidooda laakin wax baanu hagaajinay wax lumayey baanu ilaalinay waxaanu wanaajinay yani wixii la qaadayay bay dadku si wanaagsan marka qofkii wax laga dhimo waxbuu bixinayaa wuxuu dareemayaa in wixii mataqaanaa waxuu isagu leeyahay runtii inuu yahay sida oo kale waxyaabihii inuu musuq maasuqu jiraye siyaabaha qaarkood meelo kala duwan loo luursanayay dawladda runtii way la dagaalantay way la dagaalantay waana taarikh runtii kor u qaatay dakliga kor u qaaday waxaan warbixin runtii buuxdan hore waan uga bixiyey dibna waan uga bixin xilli walbana waan ku celcelinaynaa bal dib u eega cashuuraha ay dawladdu qaadaysay saddexdaas sanadood ee iminka xukuumadda kulmay jirtay wallahi boqol